bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiaha dalsan ee muqdisho qodobadan saaka idii haynana waxaa ka mid wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga maxamed barre maxamuud oo xaflad soo dhoweyn ah lagu qabtay muqdisho dad ku dhintay hilib geel sumaysan oo ay cuneen odayaasha iyo waxkaradka ku nool muqdisho oo ka falceliyey hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dalka yuganda gudoomiyaha kolaha shacabka ah oo hoygiisa kulan kula qaatay guddigii ku-meelgaarka ahaa ee uu dhowaan magacaabay taliyo cusub oo la wareegay hoggaanka taliska afrika ee soomaaliya wararka dibadda subaxnimadan idii haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka doorashada dalka kenya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waxaan mar kale dhegeystayaal subaxnimo wanaagsan waa subax khamiisa taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha sideedaad ee agoosto sanada waxaad maqasheen dulmarka warkeena subax markaana u diyaargarooba iyagii oo dhammaystiran aynu ku bilownay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga maxamed barre maxamuud ayaa xaflad soo dhoweyn ah waxaa loogu qabtay ama lagu sameeyey meelada caasimada ee muqdisho faafaahinta warkan waxaa la diyaaray cabdixiid cabdulaahi daahir
xaflad lagu soo dhoweynayay wasiirka cusub ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed barre ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadda soo dhoweynta ee wasiir maxamed barre waxaa ka qayb galay bahda ciyaaraha ururada dhallinyarada xildhibaano aqoon-yahano culimaa udiin siyaasiyiin haween dhallinyaro iyo marti sharaf kale waxayna dadkii ka hadlay xafladda u rajeeyeen inuu xilkan dadka iyo dalkiisa ugu adeego aboon wasiir dhallinyaro ah firfircoon actif waxaa aqooyaan ah oo aan qurbajoog ahayn ee dalkiisa soomaaliya ka warqabo xaaladda guud ahaan ee dhallinyarada soomaaliyeed oo boqolkiiba lagu qiyaaso toddobaatan iyo shan boqolkiiba inay yihiin oo intooda u badan ay yihiin dad waxawaaye ee aan shaqaynin waxaan rajaynaynaa wasiirkan waxawaaye waxaa in badan uu soo qabtay howlo badan oo ku saabsan dhallinyarada haddii ay ahaan lahayd waxaa waaye dhanka sboortiska waxaan rajaynaynaa waxaa waaye khibradiisa iyo waay aragnimadiisa iyo firfircoonidiisa iyo daa'irantiisa inuu uu adeegi doono ummadda soomaaliyeed waxaan aad baan u soo dhowaynaynaa waan u hambalyeynaynaa wasiirnimada beesha la siiyena waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wasiirka ra-iisul wasaaraha xamse barre xamse cabdi barre waan u mahadcelinaynaa haddaan habeesha ajuuraan waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyaan leenahay wasiir kusoo dhawow dadkaagiyo aad iyo aad iyo aad kuugu baahanaan leeya wax kale ma sii dhahaayo baahidaas inaa baahi jirta adaa lagaaga baahan yahay in kastoo ummadan la baahi jiri karaa haddana wixii xilka kaa saaran inaa aada u guddo wasiir anigoo fariin kaaga wado dhallinyarada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirba waxay ku faraxsan yihiin kuuna soo dhaweynayaan qalbi wanaagsan ayagoo gobolladooda joogo isteedyadooda joogo ayay waxay dhaheen iga naga gaarsiiyey wasiirka islaan qiimo badan inaan la garab taagannahay xilli walbo shaqadan loo magacaabana ee tahay mid aan ku wada faraxsannaha haddii aanaan dhallinyarada soomaaliyeed hel u ah laakiin maanta waxaan ku mahadsan tihiin madaxweynaha iyo prime ministerka inaa wasaaradda u soo doorteen nin ehel u ah maasha allah saasaan idinkugu bare mudane wasiir waxaan leeyahy ilaahay ha kugu garab galo waana mahadsan nabadoon qalinle maxamed cabdi yuusuf cabdi aadan wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda howlaha guud ee jubbaland ayaa wasiirka ugu duceeyey inuu xilkan alle la garab galo weli wasiirka waxaan ka codsanayaa beeshu sideeda waxay ka dhisantaa laba meel kow dhaqanka laba siyaasadda beesha ajuuraan meeshay maanta taa lagu xadhigay dhaqankii iyo siyaasaddii ee kala duwan marka waxaan rabnaa in dhaqankii ay lahayd beesha ajuuraan inaad xooga saarto waxaan ku leenahay wasiir soo dhawow welcome with open handis gacmo furan ku soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa qoortaad noo saaran tahay midna ogow marka laga tago hoos iyo jufada aad ka dhalatay wax ka weyn oo la harsadaa ku saaran soomaalinimo wax ka weyn oo la harsadaa ma jiraan xildhibaan cumar shariif jeeg ayaa sheegay in wasiir maxamed barre uu wasaaraddan wax badan kusoo kordhin doono
aad iyo aad waxaan ku faraxsanahay wasiirka saaxiibkayga maxamed bare marka aan isbaranayna xildhibaan iyo xildhibaana isla ahayn laakiin wuxuu gaaray guddoomiyihii beesha shanaad oo dhan inuu noqdo wasiir waa ka wenya xataa daawdkana di kale waa nin dhallinyaro oo firfircoon wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey idinkaga mahad celinaa guud ahaan een, xafladan quruxda badan ee aada mataqaanaa intii soo qabanqaabisay ee dhallinyarada ah Een, waxaa idin leeyahay insha allah kolley howl hadday bilow noo tahay Een, hadduu ilaah yidhaahdo waqtiyada iyo wad- oo mataqaanaa maalmaha soo socda ama sanadada soo socotana insha allah waxaan rajeyn doonaa inta karaankeena dadaalkeena insha allah aan ku bixin doonaa sida wasaaraddaas ay uga tarjumi lahayd dadkaas ku cayiman ama mataqaanaa ay u wasaare hormuudka u tahay ee populationka shan iyo tobanka milyan inaan gaarsiin doono servisyada ama khidmooyinka sida ay nooga filanayaan insha allah cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho mahadsanid cabdiwaxiid markana dad ayaa ku dhintay hilib geel sumaysan oo ay cuneen inta la xaqiijiyey hal qof ayaa geeriyooday shan qof oo kalena xaaladooda caafimaad ayaa laga deerinayaa kadib dadkaas oo ku nool dowlad deegaanka soomaalida oo ay cuneen hilib geel la sumeeyey dhacdadan ayaa ka dhacday santarka qabrihanteen oo dhinaca waqooyi lix kilomitir ka xigta magaalada harta sheekha ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida oo ay etoobiya ay maamusho maamulka santarka qabrihateen iyo dadweynaha deegaanka ayaa u gurmaday dadka cunay hilibgeela iyaga oo geeyey ama iyaga oo geeyey eh, goobaha caafimaadka si loola tacaalo xaaladooda caafimaad ma ahan markii ugu horeysay oo deegaanka soomaalida ay u dhi- dad ugu dhintaan hilib la sumeeyey hase yeeshee toddobaadkii hore ayay ahayd kadib markii ay dadku ay ku cusbo ama ay ku sumoobeen hilibgeel oo ay su- ama ku- hilibgeel oo ay cuneen kaa oo ahaa hilibgeel la sumeeyey dhanka kalena taliyo cusub ayaa loo soo magacaab loo magacaabay een, hogaanka ciidamada een, taliska ee africom sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena mahadnuune
waxaa xilka la wareegay xilka taliyaha taliska ciidamada maraykanka u qaabilsan afrika ee loo soo gaabiyay africom xaflad ka dhacday magaalada ku taal dalka jarmalka taliyahan ayaa sheegay in taliyahan oo ka hor hadlayay munaasabada goobta ay ka dhacday dadkii ku sugnaa ayaa yidhi sharaf ayay ii tahay inaan la wareego maanta xilkan islamarkaana aan hortiina soo istaago anigoo ah taliyaha cusub ee africom waxaan rajeynayaa inaan qaato mas-uuliyadda hogaaminta xirfadlayaasha kartida leh ee africom iyo dhammaanba qeybaha kala duwan anigoo garab taagan saaxiibada iyo xulufadeenna sida horumarin lahayn nabadda iyo barwaaqada afrika iyo maraykankaba taliyahan ayaa noqday taliyihii lixaad ee africom loo magacaabo tan iyo markii la asaasay hay-adani sanadkii laba kun iyo sideedii taliyahan ayaa waxa uu kasoo qalin jabiyay jaamacadda lagu magacaabo university of texas waxaana markii ugu horeysay uu kusoo biray ciidamada maraykanka sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii munaasabadda xilwareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ah xogayaha gaashaandhigga maraykanka iyo in ka badan afar boqol oo marti kale ah oo ka kala yimid caalamka oo idil hadalka uu ka jeediyey munaasabadan ah ayuu ku sheegay kagana mahad celiyay xilka uu la wareegay waxaana sheegay inuu isbedel muuqda la imaan doono muddadu xilka hayo taliska africom ayaa taliskii taliska africom ayaa ka mid ah toddobada talis ee waaxda gaashaandhigga maraykanka wuxuuna mas-uul ka yahay howlgallada dagaalka dhoolatuska iskaashiga amni iyo ka jawaabista xasaradaha degdega ah ee afrika iyo sare u qaadista danaha maraykanka ee gobolka taliyaha cusub ee africom ayaa taliska africom ayaa soomaaliya waxa uu ka caawiyaa la dagaalanka al-shabaab iyagoo ka fuliya duqeymo dhanka cirka ah oo al-shabaab lagu bartilmaameysado deegaanada ay ku sugan yihiin wuxuuna tababar siiyaan qaar ka mid a ciidamada soomaaliyeed
mahadsanid mahad dhinaca kalena odayaasha iyo waxkaradka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka falceliyay hadal dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni madaxweynaha dalka uganda ayaa dhowaan waxa uu sheegay in soomaaliya aysan lacag ay siin doonin balse ay ka taageeri karaan eh, qalabka eh, dharka ciidanka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee agabka eh, ciidamada la xiriira waxaana hadalkani aad kaga bedceliyey waxkaradka odayaasha wax- eh, waxkaradka iyo iyo dhaqanka muqdisho ku nool waxaana falcelintoodii ka mid ahaa
Een, waxaan u arkaa madaxweynaha een, uganda inuu sidaas u hadlo soomaali baa gaarsiisay Een, xaqna uma leh macnaha inuu sidaas u hadlo waayo soomaaliya iyo uganda waa laba dowladooda darisa Ee, brofesor xasan sheekh maxamuud iyo yuveri musevenina waa laba nin oo afrikaan oo laba wadan madaxweyne ka ah Ee, annagu ugandana dee annagaaba hayno oo gacanta ku hayno oo maamulayna maanta Een, xaqna uma leh maaragtay ciidamada maaragtay ugandheysa inay dalka soomaaliya ay joogaan marka madaxweynuhuna de wuxuu ku tegay booqasho oo casuumaad ah uu casuumay madaxweynaha Een, madaxweynuhuna haddii oo uganda ma- warkiisa uu qaldamay annagu qalad nooma ah macnaha isku tashta waaye macnaha Een, annaga ugandana maaragtay badarna kama rabno waxna uma ugama baanin ilaahay baa qani naga dhigay Ee, inuu saas u hadlana waxaa na gaarsiiyey oo eedaas qaadanaya ee, madaxweynayaashii hore sidii ninkii la dhihi jiray allahu naxariiste cabdulaahi yuusuf iyo cali maxamed geedi oo soo geliyay ciidamadaas iyo baarlamaankii berigaas jiray raggii markaa talada hayay ayaa ayaa jaaniskaas siiyey laakiin waxaan dareemayaa soomaalidu waxay tidhaahdaa hal libax arkaysa ma godlato Ee, xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne dhammaystiran oo aqoon leh Een, qunyar socodka iyo howlaha uu qabanayo diblomaasiyadda markuu arkay ayuu wuxuu dareemayaa inuusan sii ahaanaynin oo ciidamo ay k- ee, leeyihiin nimanka la yidhaahdo een, uganda inay soomaaliyaysan joogayn Ee, dowladnimo soomaaliyeedna ay fafaalaheeda ay muuqato marka soomaalidu waxaa waaye wixii afka ca- caloosha uga jira ayaa afka ka xaday waana fursadoo taas waxa waaye fursad bay noo tahay Ee, so- caalamkuna waa ogyahay uganda inaa annaga badar iyo raashin iyo hub intaba aan uga baahnayn ayagaaba baahan Ee, maanta xataa waxaa laga furay bangiga africa ugu weyn oo top banki kun iyo kun iyo sagaal boqol labaiyo tobankii la furay ayaa hadda kambani la yidhaahdo salaam banki oo la wareegay marka horumar weyn ayaanu ka sameynay wadanka uganda wuuna ogyahay canshuurta ugandana boqolkiiba konton waxaa b- laga helaa dadka soomaaliyeed Ee, caa- beesha caalamkaa siisa uganda Ee, uganda annagay noo soo shaqo tagtay laakiin waxa weeye waa dad baahan oo fuqaro ah waayo nin dalkiisii ka tegay haddaa aragto waa nin baahan Ee, hadduu ninku dhergana wadankiisa aa- aa ku soo celi- aa uu ku soo noqdaa soomaaliduna waxay ku mahada haadow waxaa duusha dhulaa ku leh Ee, ninku wadan shisheeye hadduu tago baahi baa geysay ama dhib baa geeyey ama aqoon ha noqoto ama waxyaale uu wadankiisa ka waaye ama colaad ha noqoto laakiin haddii uu danihii uu rabay uu soo helo wadankiisu dib ugu soo noqdaa horta uganda hadday maaragtay dhergan tahay ama beero leedahay ama hanti leedahay hadda ciidamadeeda uma soo dirteen wadan eh, soomaaliya Eh, marka waxa weeye annaga ciidamadaasna waxaan rajaynaynaa een, sanadka ugu horeysa madaxweyne xasan sheekh maxamed inkastoo maandheed leeyihin oo beesha caalamka ay biciso oo shuruudo ay ku baxayaan haddana sida ugu dhaqsiyaha badan inay uga baxaan ayaan rajaynaya waa wax laga xumaado waaye yahay kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada muqdisho oo ka waramayey hadal dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka ayaa la kulmay guddigii uu dhowaan usoo magacaabay foodadii ka dhacday xarunta golaha shacabka cabdinasir daahir cadaala ayaa ka waramaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xalay hoygiisa kulan kula qaatay guddiga ku-meel gaarka ah ee kasoo tala bixinta dhacdadii tod- waa dhacdadii toddobada bishani ka dhacday xarunta golaha shacabka gudoomiyaha ayaa guddiga kala dardaarmay in inkastoo waa inay kasoo tala bixiyaan fowdadii golaha shacabka ka dhacday taasi oo kala fadhiga koowaada ee golaha shacabka ay isugu sheegeen amase ay isugu yimaadeen kaasi oo ahay dhammaystirka oo warbixinta oo warbixin ay keeneen halkaasi taasi oo fawda ka dhalatay horey gudoomiyaha golaha shacabka ayaa aqbalay cudurdaarkii uu soo gudbiyey xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaay oo ku aadanay ka mid noqoshada guddiga baarista dhacdadii toddobada bishan islamarkaana waxa uu ku bedelay xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed abukaato dhacdadii toddobada bishan ee ka dhacday xarunta golaha shacabka ayaa ku aadaneed fowdo ay sameeyeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka kuwaas taasi oo ku aadaneed ansixinta golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare qaar ka mid ah xildhibaanada oo diidanayay in la ansixiyo wasiirada ayaa fowdo ka sameeyey halkaasi taasi oo haatan loo xil saaray guddiga kuwaasi oo baaritaan kusoo sameyn doona
mahadsanid cabdinaasir markaana dagaal xoogan ayaa mar kale waxa uu ku dhex maray deegaanka qabno oo hoos taga degmada matabaan ee gobolka hiiraan maleeshiyaadka macawisleyda oo garab ka helaya ciidamada dowladda iyo al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka macawisleyda ay weerareen deegaanka qabno qabno oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana dagaalka ku dhintay ilaa iyo sideed ruux oo dhinacyada ah halka diro kalena ay dhaawac ay ka soo gaareen saraakiil ka tirsan ciidamada guudada shanaad ee qaybta todolaatanaad ayaa sheegay in ay ka go-an tahay in al-shabaab ay ka saaraan deegaanada u dhexeeya degmooyinka maxaas iyo matabaan ee gobolka hiiraan gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jaite cismaan ayaa hogaaminaya howlgallada ciidamada dowladda ay ka wadaan inta u dhexeysa degmooyinka madabaan iyo maxaas iyaga oo howlgalka kula wareegay dhowr deegaano oo ay maamulayeen al-shabaab guudhaan dhegeystayaal waan intaa warkii subaxnimo oo aad saaki kala socoteen raadiyo dalsani muqdisho
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel